Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud iyo mas'uuliyiin kale oo maalmihii lasoo dhaafay safar ay ugu kuurgalayaan xaaladaha bini'aadantinimo ee ka jira deegaanada dhaca xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa gaaray deegaan xeebeedka Buurgaaba ee degmada Badhaadhe iyagoona halkaasi ka sameeyey qiimeyn ku aadan baahiyaha bulshada deegaanka. Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Jubbaland oo ka duuleysa baahiyaha dadka deegaanka Buurgaabo ee dhanka cuntada ayaa waxa ay gargaar u qaybisay saddex boqol oo qoys kuwaas oo baahi weyn u qabay gargaarka loo qaybiyey islamarkaana u mahadceliyey wasaaradda gargaarka iyo maamulka jubbaland wasiirka wasaaradda warfaafinta jubbaland iyo wasiirka wasaaradda gargaarka ayaa ka hadlay deeqda raashinka ah ee la gaarsiiyey bulshada deegaanka buurgaabo halkan waxaa lagu qaybin doonaa hadduu alla subxaana wa tacaala idmo raashin wasaaradda gargaarkan si gaara ugu mahad celinayaa oo wasiirkeedu nala joogo raashinkaasi waxaa ka yimid dowladda jubbaland baa idiin soo dirtay ujeedka ugu weyn ee looga gol leeyahayna waxa weeyaan dadka deegaanka in dowladdu ay ka warqabtay inay ogaadaan dadka deegaanka waxaan anoo dowladda afka dowladda ku hadlayo wasiirkana iiga dambeeyo dowladda way idinka warqabtaa raashinkaa la qaybinaya keliya kuma salaysno waxyaalo kale oo dowladda ka iman doona ayaa jiri doono madaxweyne axmed maxamed islaam raashinkaasuu inii soo dhiibey wuxuuna idinla qaybsanayaa xaalad kasto iyo wax kastoo hawla oo waxaweeye aad qabtaan walaalayaal deegaankan boorgaabo oon aad u garanayo wuxuu ka mid ahaa degaanada boorgaabo iyo kambooni iyo kudhaxeebaha degaamada ugu ammaanka badan dhulkan wuuna noqoni doonaa haddana wuu yahay waxaanu idinku nimid oo wafdiduna ujeeddadeedu tahay xaaladda ka jirta deegaankan inaannu idinla qaybsanno oonu ogaanno hadday noqoto arrimaha bulshada hadday noqoto waxaa weeye xaaladaha jiroo dhanba waa dadka yagii waan ognahay xaaladda ay ku nool yihiin waannu la qaybsanaynaa waana joogaynaa meel looma soconno waana arki doonnaa bulshada qaybaheeda kala duwan haddii alla idmo raashinkaa waad qaadani doontaan wuuna gaari doonaa qof walba waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad waxaa weeye dadkan ay heli doonaan waxaa weye adeegyada inta ay haystaanna waxaa weye sii socon doonto inta ka dhimanna la dhammaystiri doono